xilli shalay deegaanka bariiri ee gobolka shabeellaha hoose uu ka dhacay duqeyn khasaare geystay ay ku geeriyoodeen toban ruux oo ah dad beeraleeya iyo dad reer miya oo ku dhaqan gobolka shabeellaha hoose islamarkaasina diyaaradahaas dagaal ay fuliyeen dowladda waddanka maraykanka oo gacan siinaya ciidamada dowladda federaalka soomaaliya wixii ka dambeeyey duqeyntaasi waxaa soo ifbaxayay dhaliilo kala duwan iyo guuxa dadweynaha oo ka hadlaya duqeyntaasi dowladda federaalka soomaaliya ayaa siyaabo kala duwan uga hadashay duqeyntaasi dowladda ayaa markii hore sheegtay in duqeyntaasi ay ku dileen dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab inkastoo markii dambe dowladdu ay sheegtay in lagu qaldamay dadkaasi la dilin ay aayeen dad rayid ah magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya gaar ahaan hotelka diblomatic ee magaalada muqdisho waxaa ka soconaya shir gaar oo ay yeelanayaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo kasoo jeeda oo kasoo jeeda beesha dadka la laayay iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka cabdulaahi cismaan oo ka mid a ehelada dadka la laayay oo la hadlay warqabadka warbaahinta puntland boost ee magaalada muqdisho xilli shirkaas uu socday ayaa faahfaahin ka bixiyey shirkan iyo waxa looga hadlayo bismillahi magacaygu waa cabdullah cismaan shirkeena waxaan isugu nimid waxaan ka hadlaynaa dhibaatooyin isdaba joog ahaa oo waayahan ka jiray ninka la yidhaahdo gobolka banaadir dhulka ex banaadir la isku dhihi jiray ama koonfurta soomaaliya dad lagu laayay oo si urakaca loo laayay ayaan ka hadlaynaa oo noo xidan weyn marka adigu ma ehelada dadkaad ka mid tahay marka dadkaas la laayay miyaad eheladooda ka mid tahay aa eheladaan ka mid ahay marka shirkaas yaa idinkala soo qayb gala marka ehelada laga reebo yaa kaloo idinkala soo qayb galay shirka waxaa nagala soo qayb galay dadkii hayb ahaan dadku ka dhasheen iyo dadkii dawladda ugu jiray oo wax u ahaa
marka maxaa isku sheegteen oo aad ku tashateen oo arrintaas aad ka tirahdeen
arrintaas waxaan ka niri oon ku tashanay arrinkaas arrin ulaka ahoo ahaa waxaan ku tashanay wixii koleyto aan anaga markaa nala haboonaa
marka dawladda ma u gudbiseen arrintan oo jawaab ma ka hesheen waxaa ugu maqaalaha in wasiir wasiire ka tirsan dawladda ay shirkaas idinkala soo qeybgalayaan
dawladda iyada dawladda soomaaliyeeda tiiqal iyadu ay leedahay ayaa lagu laaya dadka ama ciidamo dawladdu leeyihiin ayaa laayey dawladduna kama aysan bixinin wax jawaaba ama wax bulajaysa dadkuna dad shacaba inay yihiin waxaan u caddaynaa saxaafadda iyo ummadda soomaaliyeed marka waxaan ka sugaynaa dawladda inay arrinkaas bulajays ka bixido lana wareegto mas-uuliyaddii dadka magdhowgiina ay bixido dhanka kale dibadbax ballaaran oo looga soo horjeedo duqeyntaas dadka rayidka ay ku geeriyoodeen ayaa ka soconaya inta u dhacaysa magaalooyinka muqdisho iyo afgooye dadweynaha aad u fara badan ayaa isqabsaday inta u dhexaysa degmooyinka ceelasha biyaha iyo afgooye kuwaas oo wata calamo ay ku qoran yihiin halku dhigi ay kaga soo horjeedaan dowladda maraykanka dadkan ayaa codsanaya in si deg dega baaritaano loogu sameeyo islamarkaasina laga soo jawaabo dadka rayidka ah ee lagu laayay deegaanka bariirey ee gobolka shabeellaha hoose mid ka mid a abaabulayaasha banaanbaxaas oo la hadlay warqabadka warbaahinta puntland boost ee magaalada muqdisho ayaa faahfaahin ka bixiyey dibadbaxaas iyo waxa uu ku saabsan yahay banaanbax nabdeed weeye oo ku saabsan dadka dhintay oo maaragtay sidaas bikhayr xaq lagu dilay oo iyagu beertooda jooga la laayay sababteed wey horta loo banamaxaya waa gartay dibadbuxu xaguu ka socdaa marka hadda aad ila hadlayso
hadda meeshaan ka hadlayo kula socdaa wuxuu ka socdaa ceelasha biyaha afgooye carbis meesha la yidhaahdo bahalka xaawo cabdi horta dhulkaasoo dhan baa isku xeran yahay gaadiidu ma soconaya marka waa nawaaxiga magaalada muqdisho oo dhan laga bilaabo ex control afgooye ilaa degmada afgooye gobolka shabeellaha hoose ha intaa weye waa jirtaa arrintaas waa jirtaa hadda mee odayaasheenii baa meel ku tashanayna un joogna dadkii banaanbaxaana waa sidii u banaanbaxayaa ilaa dadkaa sharciga la marsiiyana ma rabno ma rabno ma rabno anag ma doonayno annagu diya kama rabno dawladda maraykanka ilaa la xisaabtamaysa laakiin shacab ahaan horta beelmaar waa ummadda soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed duqeymaha dadka rayidka ay ku geeriyoonayaan islamarkaasina ay fulinayaan diyaaradaha dagaal ee dowladda maraykanka ayaa kusoo badanaya gudaha dalka soomaaliya dowladda soomaaliya ilaa iminka warcad kama soo saarin duqeyntaas dadka rayidka ay ku geeriyoodeen ha yeeshee saacadaha soo socda ayaa la filayaa in dowladda ay war rasmiya ka soo saarto xasan maxamed samater cawki warbaahinta caalamiga puntland post muqdisho